waxaa barnaamijkani inoogu marti ah oo si toosa iskugu wajihi doona raaxeeya oo aad wada garanaysaan weriyaha sida khaaska inta badan uga warbixiya maamulka galmudug golaha eedna member culus ka ah iyo sidoo kale mirifle oo kamid ah mas-uuliyiinta sarsare ee maamulka golaha eedhaid islamarkaasna kasoo jeeda maamulka south west sidoo kale ah falanqeeya arrimaha siyaasada soomaaliya wax laga weydiiyo sidoo kale raaxayana arrimahaasi waxbaa laga weydiiyaa anigoo jaamaciyara ayaa barnaamijkani idinla socotiinaya oo u qaybinaya hadalka ama meega barnaamijka kursiga kulul oo labada nin ay iska hor imaanayaan dhegeystayaal badan oo golaha dhegeysanaya oo doodaa markay dhegeystaan kadib way ka falanqoon doonaan labadiinaba waa idin soo dhaweyneynaa doodan iyada ah haddii aan dhegeystayaal aan dib ugu ujil u milicsado ama aan idin xasuusiyo waxay salka ku haysaa siyaasadda gobolka shabeellaha hoose oo gobolkaasi hoos taga maamulka south west burburkii soomaaliyeed kadib waxaa dhacay meelo badan oo gobolla ah ama deegaan ah oo muran uu dadka soomaaliyeed kusoo kala dhex galo gobolkan isaga ah ayaa waxaa xasuus mud inuu yahay gobollada dhibaatooyinka badani uu sababay inay ka dhacaan dagaalka sokeeye xaaladiisuna waa mid ilaa hadda taagan waana sababta dooda kursiga kulul ku dhalisay inay isaga hor yimaadaan mirifle iyo raaxeeye waa tahay barnaamijkeenna waxaynu ku bilaabeynaa marka ugu horeysaba raaxeeye su-aashii ugu horeysay raaxeeye kusoo dhawow golaha aidhaad iyo barnaamijka kursiga kulul waxa ugu muhiimsan oo aa rabtid inaad ka hadashid oo quseeya maamulka south west iyo gobolka shabeellaha hoose adigoo soo koobaya muddo saddex daqiiqa ah kusoo dhawow
aad iyo aad jaamaciyar waa ku salaamayaa saaxiibkay mirifle oo ilo doodahayana kursiga kululna waa salaamaya waana soo dhaweynayaa golaha dhammaantiisna waa salaamayaa sidaa ula socotay jaamac waxaad og tahay shabeellada hoose inay ka jirto arrimo siyaasadeed oo maaragtay aada loogu kala duwan yahay maamulkaas south west markii laga hadlo anugu waxaan aaminsanahay in maamulka south west aan member weyn ka ahay deegaan ahaanna aan ka soo jeedo oo aan sheegan karo markaan ka hadlana waxaa concern iyo complain mar kasta ka keena saaxiibkay mirifle iyo asxaabta ku siyaasadda ah marka waxaan rabaa maantay in dadka weynaha golaha i d a iyo weliba dadka kale oo dhegeysan doona maadaama rikoodha yahay inaan u faahfaahino horta shabeellada hoose siyaasadiisa sida loo degan yahay dhaqaalihiisa iyo weliba dadka hadda ugu awooda badan boqol kiiba sagaashan in dadka soomaaliyeed aan u sheegno ay la socdaan marka kursigan kulul waxa weeyaan walaalle oo anigu aan aniga saaxiibkey aan isku ballansanay waxa weeyaan in ummadana aan ka maaragtay ka hadqatirno una sheegno waxaa ka jiro mar kaste oo shabeellada hoose lasoo qaato mirifle dadka anigu aan ka soo jeedo ama beel ahaan aan ka soo jeedo ama isir ahaan aan ka soo jeedo uu ka faquuqaayo wuxuu ka dhigaa dad aan deegaan ku lahayn shabeellada hoose laakiin waxaan rabnaa maanta inaan caddayno miiskana saarno in deegaankaasi aan leenahay majority ka nahay awooddiisa iyo dhaqaalihiisa iyo siyaasaddiisa intuba in annaga uu xaggiisa yahay waxaan haynaa referency iyo weliba caddaymo kasoo bilaabanaya kun sagaal boqol kontonkii ilaa iyo hadda aan miiska soo saarayno dadkii ka soo bixi jiray dadkii ka shaqayn jiray iyo dadkii governor intaba ka noqon jiray waxaan rabaa marka saaxiibka adoo adoo kusii socon doona arrintaas iyada oo ku cadaynaysid gobolka waxaa ka tahay xilligaa tidi marka laga hadlayo gobolka shabeellaha hoose dadka soomaaliyeed waxbaa u sawiran oo dad baa halkaas lagu yaqaanaa oo dega adiga raaxaya markaan kugu imaado waxaa tahay nin reer muduga magaalada gaalkacyo ka yimi maamulka galmudugna ka arrimiya dad badan oo soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin burburkii soomaaliya kadib meeshaas inaad ku tagtay adigoo malaysia ah intii ka dambeysay oo toddoba iyo labaatanka sana ah halkaasa xoodku xoog ku haysatay dadka fakarkaa qabee soomaaliyeed maxaa ku qancinaysaa
walaal waxaan ku qancinayaa aniga oo reer muduga inaanan ku tegin meeshaasi maleeshiya xoogna aanan ku qabsan kun sagaal boqol fiftygii baan ku yidhi maleeshiyaad baan ahaa mise hogaami kooxeed baan ahaa kun sagaal boqol fiftygii baan gobolkaasi kasoo geli jiray deganaa dhaqaala ku lahaa dadkayguna ay xukumi jireen waa nineteen fifty dowladdii cabdullaahi ciise dowladdii aadan cabde tii cabdirashiid iyo tii maxamed siyaad barre intaba marka wax maleeshiya la yidhaahdo iyo wax xoog lagu qabsado midna ma jiraan waana caddacadeynteeduna waa haynaa reference in sida la markiina miiskaan saaraynaa maanta waana la kala baxayaa
aad iyo aad ba umahadsantahay raaxeeye ayuu ahaa barnaamijka kursiga kulul su-aashii ugu horreysay ayay ahayd taasi waxaan u gudbayaa mirifle oo aad wada garanaysaan mirifle kusoo dhawow dabcan waa maqlaysay raaxeeye saddexdii daqiiqo ugu horreysay bal waxyaalaha ugu muhiimsan south west iyo gobolkaasi isaga ah shabeellaha hoose Ned Xagaag Eh, iyo- horta horta waad mahadsantahay codkayga saa u maqashaa si fiican
horta niyo aad iyo aad baan umahadsan tahay eh, jaamac yar ninka walaalkayga raaxayana wuu mahadsan yahay oo doodaan halkan golaha ay dhidan ku wada doodan inta ummadda soomaaliyeed oo golaha ay dhiid naga dhagaysanahay horta run ahaantii anigu ma ballansan ninka la yidhahda raaxay inaan gobol shabeellada hoose iyo arrimo quseeyo south west inaan kala hadlana ma aha wax anigu go-aankayga ah laakiin waa dalab oo ay dalbadeen mujtamaca guud ee golaha adiyed oo ay jeclaadeen inaan la doodo maxaa la yidhahda ninka la yidhahda raaxay maadaama dalabkaas uu yimid aniguna waan maaragtay eh, ogolaaday inaan horta dooda aan kala qayb qaato Eh, gobolka shabeellada hoose ma aha state hadda cusub oo la helay ma aha waxaan rabaa horta inaan proof gareeyo hadallada hadda saaxiibkayga uu sheegay kulle dadka golahana way dhegeysaneen ummadda soomaaliyeedna way yaqaanaan deegaankaasi w- gobolkaasi waa sideed degba waktiga hadda la joogo oo xaaladiis ay ugu xun tahay oo la leeyahay waa lagu habsaday oo waa la haystaa sideeda degba iska daa asagoo raaxayo reer mudug ah kuwa marka qaarka sheekada ay ku xumaato uu yidhaahda isir ahaan baan maaragtay wax naga wada dhexeeya hal degmo oo guddoomiye ay ka yihiin male sideed degmo waxaa guddoomiyaal ka ah degmada afgooye waa geladi degmada marka waxa waaye waa waa waa waa waa waa biimaal deg- eh, degmada wanluweyn waa shanta caleema degmada qoryoole waa jiida jeg- degmada kuntuwaare waa jiida degmada sablaalo waa tuni degmada haddii ilaahay yidhaahda baraabo waa tuni marka ree xataa qolooyinka uu sheeganayo uu leeyahay isir ahaan oo marka sheekada ay ku xumaata isaga iyo adeerkiis axmed diiri oo magacooda ay soo qaataan xataa hal meel ay guddoomiye ku-xigeen ay ka yihiin male horta lahaanshaha golaha horta eh, lahaanshaha gobolka eh, waxaan rabaa inaan horta maaragta hadduu ilaahay ku roon yahay horta daaqada saa ee ugu baxda da- daaqaday ka baxday aad aad baa umahadsantahay daaqaday ka baxday Eh, aan hal su-aal ku weydiiyo eh, adoo kusii socon doona eh, barnaamijka eh, saddexda daqiina waa gabagabo En, gobolka eh, ninka la yidhahdo raaxeeye eh, siduu doonaba ha ku yimaado su-aal baa weydiiyey dabcan wuu ka jawaabay gobolka wuu joogaa awood buu sheegtaa oo uu gobolka uu- uu ama ha ku haysto ama si kale howla macaabilo cabashooyinkiisa iyo dhibaatada gobolkaas ka dhacdana inta badan dadka soomaaliyeed way og yihiin ee maamulka south west ayuu hadda gobolka hoos tagay kadib dowladda federaalka iyo maamulada la dhisay Ee, maamulka south west iyo mas-uuliyiintiisa iyo ciidankiisa gobolka dhibaatooyinka ka jirta oo lagu eedeynayo raaxeeye iyo xaafadiisu inay wadaan amnigaasi isaga ah way sugi waayeen mayaydan ku fashilnayn arrintaa iyada ah maadaama si aa waxba ka qaban weydeen maxaad ugu haystaa raaxaye
horta niow eh, waad mahadsan tahay Eh, jaamacow eh, sideedaba wax markii la dhisaayo ama la saxaayo ama la toosinayo mudday qaadataa maanta waxaa laga hadlaya gobolka shabeellada hoose before marxuumkii allah u naxariistay madaxweynihii kumeel gaarka cabdullaahi yuusuf axmed sideedda degmo ee gobolkaasi waxaa u wada talinaya beesha hadda adigu magaca afkaa ku dhufatay oo leedahay reer mudug ayaa ayaa ka ahaa sideed degmo oo hadda aan sheegay plus guddoomiyahooda gobolka maanta maamulkii wuxuu gacantiisa soo galay dadkii deegaanka waxaana u malayn maayo muddo toddoba iyo labaatan sana draagis lagu abuuray dad lagu abuuray dhibaato wixii adduunyada ugu weynaa oo buwaagta adduunka laga qora dadkii muwaadiniinta dhulka u dhashay biyihii webiga laga iibsaday in nin soomaaliyeed deegaankiisa asagoo degan kafiil laga noqdo shaksi kale state kale ka yimid oo qori caadadiisa kafiil ugu noqda xaaladaasaa lasoo maray marka Wa- wa- ma wa- aha mid- waa tahay a- a- aad baa umahadsantahay waa kugu soo laabanaya wakti fiicanna waa kusiin doonaa anaa kaasoo dhexgalay waan la socdaa aad iyo aad Eh, raaxaye
waa ku maqlahay tama
ku soconaada gacale
hortay waa jaamac markale waa mahadsan tahay Eh, horta waxaan rabaa mirifle wuxuu yidhi saaxiibkey eh, gobolka shabeellada hoose oo sideedda degmo ah Eh, dhammaan eh, waxaa ka ah eh, dad asagu uu macnaha isxijinayo oo guddoomiyaasha ah laakiin waxaan rabaa inaa og sheego kale sideedaba horta ku-xigeenadooda iyo xogeyahooda dhammaantood iyo talayaasha ciidamada horta aniga ah waxayna sidaas ku noqotay waxa weeyaan hadeer markii federalismka la qaatay oo dowladdii xasan sheekh maxamuud la dhishayay south west baa aniga waxaa la isoo xijiyey maadaama aan ka soo gelayo galmudug iyo hirshabeelle iyo gobolka banaadir in sidaas awood qaybsiga aan dadkan walaalaheen oo dariskanada ah reer south west ah in maaragtay south west degmooyinkooda iyo goboladooda maaragtay la dhaqaaleeyo oo maaragtay guddoomiyaasha degmooyinka gobolada laga dhigayo inta ka hooseysana la qaato oo dadkaa la siiyo marka awood qaybsi ayaa laga raadinayay iyo soo dhoweyn waxaa loo siiye maahan majority ay ka yihiin iyo awood ay ka yihiin iyo dhaqaale iyo siyaasade waxaa loo siiyey waxa weeye dowladdii xasan sheekh maxamuud ayaa meesha lagu socodsiinayey federalismkana waa lagu socodsiinayey dadkaanna waa lagu soo dhaweynayay laakiin markii la fiiriyo shabeellada hoose awoodooda iyo dhaqaalaha iyo dadka maamula iyo dadka xukuma waa aniga weyaan walaalle qof walba oo soomaaliya oo maantii adduunka dhexdiis joogana wuu ogyahay afgooy aniga canshuurta ka qaada marka anaa canshuurta ka qaada baraawe anaa canshuurta ka qaada shabeelle walaweyn anaa canshuurta ka qaada inta kalena waa inta kaleo nimanka afduubka ay haystaan marka gobolka shabeellada hoose hadda ninkaa ila hadlaya waa mirifle markii hadduu digal iyo mirifle ahaan u doodayana dee aniguna waxaan u doodaya dadka uu leeyahy isir ahaan uu sheeganayo dhammaan boqolkiiba sagaashan markii laga hadlo beesha abgaal beesha wacbuudhan beesha habarbiir beesha xawaalle beesha shikaal iyo beesha maaragtay ajuuraan iyo beesha weliba biyamaal oo anigu isir ahaan aslena dig aslanahay irig dhammaantoodba waa dadka gobolka shabeellada hoose boqolkiiba sagaashan ninka hadda ila doodayo mirifle ah asagu waa mirifle waxar mirifla hal waxar oo mirifla shabeellada hoose ma degana okay su-aalaan ku weydiiya marka ad adoo soo koobaya one minute haddaad basaa u sheeganaysid gobolka inaad mas-uuliyaddiisa gacanta ku haysid nineteen fiftygiina aad timi meeshaan dad deegaana jiro la yaqaan oo dadka soomaaliyeed ay wada garanayaan adigu waxaa doontid ku sheeg oo meeshaan asalkoodii loo aaneeyo inay iyagu ka yimaadeen dadkaas cabashooyin badan iyo dhibaato badan bay kaa sheegtaan marka adiga laga hadlayo internetada meel walbana way ku caddahay mirifla xagga inoo dhig dadka bini-aadankaa soomaaliyeed xuquuqdooda maxaad ugu tumanaysaa u dhowr weye
horta walaal dadka caawanaya waa isla arigi weye jaamacow mideeda kale burburkii soomaaliya kadib markii dowladihii soomaaliya meesha ka jira meesha ka baxeen waxyaalo badanoo waxaa yimid dadka in gacmahooda iyo maaragtay siyaasadooda ay isgaarto dadkan walaalahay oo caawanayo hadda beesha biyamaalah waa isla anigii weye waa isla anigii oo maaragtay wax isku haysto awood isku haysto waxaad la socotaa siyaasaddu inay horta mar walbaba ay ka qaraar tahay wax kaste aidiid allah u naxariistay iyo cismaacaato allah u naxariisto oo aniga iga soo jeeda belaan ayaa siyaasadda soomaaliya isku dagaalamaya si ay u maamula oo laba nin wada dhasho walaala ah marka beesha biyamaal iyo aniga waxa naga dhexeeya ma ahan qodob maanta taagan ma ahan wax laga doodi karo miriflana uma soo gamban karo beesha biyamaal baa marka ka hadlaysa ama shabelle hoose ka qaylinaysa anaa u doodayo dee disas asaga wax u banaan maaha waas uga banaan ma jiro wa ad aad baa umahadsan tahay waa isla annagiidii waxaan u daynayaa waddani iyo xisbiga kulmiya markay codka kala heleen marka nin baa yiri waa isla inagii ciyaartaa la joojiyay aad baa umahadsantihiin mirifle waa maqlaysay ninka la yidhaahdo raaxeeye qaabku uga jawaabay su-aalaha su-aalihii iyo meeshuu hadalka la maray ku soconay horta waad mahadsan tahay waxaana ilaahay mahaddiisa ah qolaha oo dadka dadka majoritygana dhegaysanaa ilaa kumanaan qof aana dhegaysan inay muudkay ku jiraan waayo haddayse muud ku jireen ceeb baa dhici leh dad badan baa qosolkooda aan maqli lahayn special hadda saaxiibkayga hadalku ka dhawaaji uu leeyahay annagaa ogolaanay oo oon siin inay guddoomiye ay ka naqdaan bal waxaan rabaa inuu qofku yahay uu is ogaado ninkan nineteen ninety one waddanka soomaaliya asagaa ku habsaday caasimadda soomaaliya asagaa qabsaday haddii tanaasulkaasi waxgarashadaas uu leeyahay cid xukunka ku haysatay soomaaliya madaxweynihii ku-xigeen iyo kasaddexaad midna ma jirin sida tikreeda camalba waddanka u maamuli lahaa wixii ka dhacayna waa la ogayaa magaalada muqdisho inay noqotay meel duwaagta ay ku howdaan waa hiis damaan oo arrintaas sameeyey baa maanta wuxuu noo sheegay inuu digil imrifla asaga wax u waxyooda oo wax u gatay waa ninka hadda two thousand seventeen lagu jira oo rotation lagu siinayo meesha la yidhaahdo jabuuti oo la barayo qaabka tanaasulka and i wish nimanka jabuutiyaanka inay ogaan lahaayeen toddoba iyo labaatan sano ka hor maanta dawladda qaran baan ahaan lahayn horta soomaali meeshaasaad kaga jirtaa taas who you are marka way kuu fiican tahay sharaftaadina adigu xataa inaad dhooratid oo waxyaalaha qaarkood aad ka xishootid waa waaw waa dad badan inay kugu qoslayaan tanaasulkaasi waxgarashadaas iyo xilkasnimadaas haddaad leedahay horeyaa lagaaga arki lahaa waxaa kuu soo haray arrintan oo hadda uu leeyahay dadka uu rabo horta inuu kala saaro ninkaa horta waxaa raaci ugu horreeyay meesha asaga isla-aan uu kasoo jeedo oo hawiye la yidhaahda meeshan waxaa ka talin jiray boqortooye la yidhahda geladi allah u naxariista axmed yuusuf axmed suldaan balshafe eh, balshafe ayaa meeshan ka talin jiray ilaa in nineteen twenty five raaci ugu horreeya oo hawiye wax sheegta oo isr hawiye sheegta ugu horreeya oo meeshaas soo caga dhigta niman la yidhahdo wacdaan nineteen oh nine bay imaadeen iyo niman kaleo munasaliya labadooda dhibaato iyo barakac loo geystay ayaa resettlement sida maraykanka annagu lanoogu soo dhaweeyey loogu soo dhaweeyey oo la keenay degmada la yidhahdo afgooyo waxaa ka jira wax la yidhahda sagaal gember sagaalkaas gambar si ay iskaga dhex arkaan exactly waxa maanta ka socda dowladnimada soomaaliya oo la yidhaahda beelaha waa inay iska dhex arkaan ayaa laba gambar loo siiyey ka badana kuma leh ka yarna kuma leh dadka wadada lagu rafaadinayo oo gabdhahooda lagu kufsanayo oo xildhibaan idris uu maalin dhibeed golaha uu sheegayo marefle maxaa kaga jiru leeyahay marefle ma cirkan u maraa xamar anigu deked kalama qabee dadka lagu baabi'inayo anuu rabaa inuu ikala saaro digil iyo mirif lahaan iyo ikala saara xataa ka qaad hadalkiisa aan u raaca aniga iga dhig nin reer bay dhawaaca wadada aan mar waatan inaada boytigan aan ka dhaca inaadan aad ba umahadsan tahay miriflow bointigaas dib aa uga dhici doontaa horey baan u sheegay haddaan idin joojiyo waktigiinu dhamaado waa inaad meeshiina ku istaagtaan raaxaye aad baa umahadsan tahay soo dhawow mar kale waxaa lagu leeyahay magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti waa isku laalaabtaane ayaa shirkii ka dhacay sunna waljamaaca iyo galmudug orientation baa lagu furay xalinta khilaafaadka iyo nabadgelyadaa lagu baray intaydan heshiin arrintaas iyadaa oo ku furay mirifla hadalkiisa adoo adoo ka bilaabaya doodaada bal kusoo dhawow mar kale microfonka
hortay horta saaxiibkey mirifle waxaa moodaa biixishada laga hoosaa iyo halaya laakiin bahashi waa maaragtay meel kastoo hadda maaragtay iska canta weya laakiin ma problem inaad yar orotationka aniga keliya ma furnayo soomaaliya dhan ba horta u furaya waxaad ogtahay somaliland iyo soomaaliya in turkiga wadaha laga socday oo xaggaas lagu wada hasiinayay maaragtay sida u heshiin lahaayeen sida u maaragtay jir u noqon lahaayeen sida dowlad mid ah u subisan lahayen waxaad ogtahay dowladihii ku-meel gaarka ah soomaaliya loo dhiseeyey in cabdullahi yuusuf lagu soo doortay nairobi in cabdiqaasim lagu soo doortay jabuuti marka mar kastoo maaragtay dib heshiisiin ama wadahadallo soomaali dhexdeeda ah meelo ka baxsan ee soomaaliya waa la ahdaa wax dhibaatahana kuma jiraan waxaasna issue aniga laigu dacaadeyn karo ama hadda dhibaato laigu raadi karo maahan cali khaliif galdeer iyo silaaya arkaysa inay jabuuti iyo isagoo ku hadlaya horta intaas baa taas uga jawaabaya ayadoo fushu ah saaxiibka mirifle waxaa fiican inuu wax fiican la yimaado oo uu soo diyaariyo dabcan maanta ma diyaarsana saa ujeedo waxaan rabana kuu sheego horta anugu soomaali waxaan ka ahay baan rabana caddeeyo soomaali waxaan ka ahay waxaan ahay ninkii soomaali ugu horreeyey ee xornimadii markii la raadinayey all of the world adduunka lugtiisa ku maray cabdullahi ciise maxamuud baa iga dhashay oo aniga iga soo jeeda oo ingiriiska u tegey oo african union u tegey oo magaalada maraykanka aad joogno new york ninkii ugu horreeyey soomaali qofkii ugu horreeyey oo wax saxiixa ayuu ahaa ninka waxaan ahay toban sano nineteen fifty nineteen sixty dalka waddanka soo maamulahay ayaan anigu horta ayaa kasoo jeedaa oo haddii noqoto dadnimo iyo ninkaas baa iga dhasha cabdullahi ciise golden guy oo uusan mirifle haddii xaafadiisa o dhan lagu laabto aysan keeni karin qof lamida horta ninkaas baa iga dhasha number one sidoo kale inaad yar nineteen fifty two ilaa iyo nineteen sixty five magaalada marka waxaa ka soo geli jiray nin la yidhaahdo xaaji faarax cali cumar wuxuu ahaan jiray dadkii dadka weyn oo dowladdii ka shaqeysa waa yaqaanaan dowladdii cabdullaahi ciise iyo tii aadan adaba wuxuu ahaan jiray wasiirkii maaliyadda waxa weeyaan ninkii lacagta ku saxiixa lacagtii soomaaliya waagii dowladdii daakhiliya cabdullahi ciise xukumi jiray lixda wasiir ahay ninkii wasiirka maaliyadda ahaa lacagta ku saxiixnaa magaalada markuu ka soo geli jiray waa nineteen fifty two ilaa iyo nineteen sixty five magaaladan baraawe oo hadda la yaqaano oo caanka oo xeebta la yaqaano ninka odaga ah oo waa doorashada saddex jeer usoo istaagay oo la yidhahdo cabdullaahi axmed cadow aabbihiis baa wuxuu ka ahaan jiray jiif iyo gonortore dadka cadcadka iyo dadka meeshaa dhiga dhammaantood wuxuu u ahaa sandaro caaqil la dhegaysto dadka xukumo maamulo asaga loo la hoos dhigay ahayd marka ilaa iyo waagaa ilaa iyo haddana meeshaa shabeellada hoose anigaa gacanta ku hayay wuxuu kuu sheegaya inuu indhacadda ka talinayo dalka maamulayay waxaa kuu sheegayaa in idiid allah u naxariisay jal maxaa fa nineteen ninety one ilaa iyo nineteen ninety seven inuu asagu gacanta ku hayay baay iyo bakool iyo shabel oo asna uu maamulayay ilaa markii dambe uu dhintay aniga mirifla aniga ila ila doodaya waa ninka aniga xorriyadda siiyey ummadda soomaaliyeed xorriyadda waxay ka qaateen ingiriis iyo talyaani laakiin mirifla anaa siiyey aad baa umahadsan tahay waan usoo noqon doonaa miriflow soo dhawow raaxaya waa maqlaysaa kursiga xirka ayuu isku shareeray wuxuu sheeganayaa inuu yahay mataqaana aabihii mataqaana ummadda soomaaliyeed gobodnimada iyo xornimada dadkasiiyajawaabaya ku soconaada horta waad mahadsan tahay niyo horta golahan in muddo ah waan ka wada doonnay dadka golahana waan u sheega waxaan yidhaahdaa waxyaalaha xaafadaha lagula sheekaysta xaafadihiin a ku sheekaystaan ku haysta xaafadihiin horta ninka asaga hadda uu sheegaya cabdullaahi ciise dee adigu laga yaabo xataa jaamac ahaan inaad from different perspective ama opinion kale inaad ka haystid laakiin anigu shaksi ahaanteeda waxaan ka haystaa ninkii ugu horreeya soomaaliya assassination qof ku dila inuu asaga u ahaa ee wuxuu dilay ustaada cusmaan oo raadinaa waxa maanta dadka soomaaliyeed ay u dhimanayno hadda khudbaddii ugu dambeysay oo prime ministerka soomaaliyeed uu ka hadlayay federal system ninkii raadinaya ustaad cusmaan oo reer afgooya ah ilaahay naxariista janaa ka waraabshee ninka assassinationka ku dilay oo ninkaas u soo socday beri asagoo imaan rabo new york waa ninka assassination ku dilay horta taariikhda soomaaliyeed oo dad badan oo soomaaliyeed ninkaa horta nooc nooca ay ka aaminsan yihiin waa noocaasi waxaa kuu soo hartay arrintan kale oo ka hadlaya xorriyad baan ku siiyey horta xorriyad ima siinin dulli iyo balaayo iyo dhibaato iyo waxaan horey loo arkin maalin baa waxaa jirta nin maraykan aan wada sheekaysanayn waxaan waan xanaaqay oo igan offended su-aasha ninka maraykan ku i weydiiyey ma aha wax jaamac yaro sameeyey ma aha wax aniga aan sameey waa wax ninkaa raacaya soomaali uu ku sameeyey waa asaga shaksi ahaan u sameeyey anaa soomaali ahaan bay ii dhibtay t v a waxaa laga soo saaray dad nin maraykana dhul ku jiidaayo hilibkiisu cunaay ma dadkaad cuntaanu igu yidhi aad baan u xanaaqay horta niyo taariikhda soomaaliya dad la cuno iyo koronto lala baxa nin gurigii uu degnaa bulketiga kala baxa jiigadaha ka fiiqda dokumentariadii waddanka uu lahaa wasaaradda gaashaandhigga iyo tii arima dabadeed ninka sokor ku duduubtay horta taariikhda soomaaliya noocaasaad horta ka gashaa taariikhda soomaaliya waxaad ka gasha tan yowminan haada gabar rayid ah masaakiin oo baawuur saaran rakaab ah in lala soo dego cunugii yaraa nin xildhibaan baa golaha noogu sheegay oo yidhaahda maxaa la yidhahdaa isha inintii ay tiraahday cunugaygana naaska aan nuujinaa oo cunugii sakiirka xabad lagu dhifto horta taariikhda u r that is the history adigu soomaali aad ka gashay oo aad taqaanid soomaali taarikh waxaad ku leedahay middaa ah in webigii shabeele oo dad rayida masaakiina qaxooti oo walaalahaaga ah inaad ku daadisid soomaali taarikh waxa ku ah yowmanan haada dawlad soomaaliyeed oo dhisan inaad maaragta usoo hor istaagtid wasiir oo siduu wax kusoo bartay ilaahay og yahay xaaladiisana ilaahay uu og yahay inaad hor istaagtid aad tiraadid looma dili karo mooryaankii dili taariikhda soomaalida horta meeshaad ku leedahay waa taariikhda noocaas waxaa kuu soo haray taariikhda soomaaliya jananka adigu qaraabada ad aheedeen in uu yidhaahdo uma soomaaliyeed oo baabees asagoo baasto cunaayo c n intay ku jirtaa oo la yidhahdo this is your people it's not my people uu yidhaahda taasa horta taariikhda soomaaliya aad ku jirtaa
aad iyo aad wa wa waa dheertahay waa kusii socon doontaa marmar baan idin siin doonaa kadibna gabagabaan idin siin doonaa su-aal baan idin weydiin doonaa labadiinaba oo gabagabaha mid walba gaar ukusaysa raaxayow aan janisku siiyo brifla wuxuu taxayo de waa wixii maxkamadaha caalamiga laisku soo saari jiray ma isleedahay khatar baaba ku sugan tihiin
horday horta mirfle saaxiibkeed waxaa moodahay nin siyaasad iyo dhaqaale iyo awood iyo power maanta ula challenge gareynayo maaragtay doodiisu laakiin hadday tahay kufsi iyo beer iyo isbaaral dhigta waxaas hadduu ka doodayo dani horta niyo anigu wixii caya shuqul kuma lehi anigu waxaan ahay nin dhalinyaro ah aqoon leh ummadda soomaaliyeed iyo future mustaqbal ka raba marka i don't want horta inaan aytamo i don't want inaan mirflo digil iyo mirflo wax ka sheego i don't want inaan cid kale wax ka sheego anigu walaale awoodeyda iyo powerkayga iyo siyaasadayda ayaa miiska soo saartay iyo awoodda aan ku joogo shabeellada hoose waxaa yaanta lasoo celceliyaa la sheegayaa waxaan kaloo uu daldalayo waa wax markii anigu aan raadinayo baawarka siyaasadeed markaa awoodda siyaasadda raadinaysid wax kasta oo maynaro yar yara way dhacayaan waxaasna cid loo qabta malaha cabdullahi yusuf waa markuu soomaaliya madaxweyne ka ahaa muqdisho etoobiyaan keeno dad ku duqeynayay waxaasna awood buu ku raadinaya waddanka si kala dambayn iyo nidaam loogu raadiyo waxa marka wuxuu dabdalayo waa wax awooddii iyo baawarkii iyo kabihi meesha la dhex marayay wax ka yimid weye waxaa kala soo hartay isaga laba hoosaa usoo laabanayna arrinteeda iyo beerahan iyo waxyaalahan mar walba uu maaragta kusoo laalaabtay horta beeraha anigu aan gacanta ku hayo maaha beerafla mirifla leeyahay ama cid kaloo soomaaliya leeyihiin beeraha waa beero talyaani iyo jerman leeyihiin hadduu mirifle jermani iyo talyaani u yahay ariguu sheegi karaa anuu beerahan aa haysto iyo webiyaashaan aa haysto yaa dhulkan aa xukmo waa dhul talyaani iyo dhul jermani dhul jermani iyo talyaani markay soo laabtaan ama dowlad federaal ii timaado ka horna gacantayda ma ka baxayso mirifloo dalo iyo qabiil aniga ila mid oo south west aan ka watasannahayna aniga iguma soo jaqarjaabka igumana soo raadin karaan mana awood awooddaasna ma laha mirifle absolutely inuusan awood uu aniga igu weydiiyo beeraha iyo webiyaasha shalay oo isku yaalla waxaadan uusan lahayn waxaadan reality runtaa ka hawayahay marka waxa weeyaan south west waa soo hartay awooddeeda mirifle wuxuu ka yahay beel aniguna waxaan ka lahay beel adeer beelna beel ma xukunto maamulka south west oo shariif aa wada hoos tagnaa awood baana ku leeyahay xildhibaanaa ku leeyahay wasiiraan ku leeyahay taliyaal baan ku leeyahay agaasimayaal baan ku leeyahay waxaasna adeer la iima siinin waxaas wax la ii siiya maahan garasho iyo maaragtay in layi maaragtay ninkan ha lagu xurmay maahane awoodda iyo dhaqaalaha iyo baawarka shabeellada hoose iyo south westaan ku leeyahay baan ku qaad inaad war umaadsan tahay
aada iyo aad ba umahadsan tahay wakti baa dhiisaaf garaysa badan hal su-aal oo conclusion aan ku weydiin doonaa mirif baan hadda siinayaa isagana kadibna su-aal baan weydiin doonaa miriflow inaad er soo dhawow janiskaadii ugu dambeeyey inkastoo ay su-aal kaaga dambayso oo xal xalka qusaysa ku soco marka adaa iskalinaya horta horta waad mahadsan tahay niyahow history is a history qur-aankeena oo sharafta leh oo rasuulkeena salawaatullahi caleyhi wasalam loo soo waxyooday waxaan malaynahay culimmada igaga fiican waxaa ku badan taarikh ha xumaata ama ha samaata qoom fiicnaa oo ilaahay ka baqaayay oo wanaagsana oo liibaanay iyo kuwo kaloo ilaahay halaagay oo ka mid ah qooma luud iyo wax kastaba lagama jircooda taariikhda inta aan sheegayo adaa marqad marag ka ah ummadda golaha ku jirta marag ka ah wax makeup anigu hadda aan samaynayo ma aha is a history is a history horta taarikhda aan ka sheekeynaya waa noocaasi waa mid jirta mid laiska hindhe tiri kara ma aha waxaan rabnaa arrimahan kale oo hadda gobolkan south west horta gobolkan south west ciddi deganna waa la yaqaanaa dadka maamulka ugu xoog badanna waa la ogyahay waxaana waan kuu sheegay waa step step day by day wax badan oo hadda la hagaajiyaa jira ninkaan hadda hadlaya gobolka shabeellada hoose shan iyo toban sano ka hor waxaan markhaati ka ahaa ninkaan isagoo cududda isaga uu sheeganayo jid iyo jahdiid wixii ahaa wixii cayaal faacil ahaa wixii ahaa cayaal cayaalkiisa yaad barkorsan jiray oo abla-aanta intuu soo aruursaday ilaa all the way waladey libey maxaa la yidhahdaa kenya labada meelba uu taagnaa uuna ku hayo anaa meeshan taabsaday xoog ha lagaga qabsada maanta xaaladda waxay taagan tahay gobolka shabeellada hoose maanta kama hadli kara asagii iyo xaad asagii ninka la yihahda axmed diiriye kismaayaysan ka hadli karin gedaysana ka hadli karin baydhabaysana ka hadli karin xudidaysana ka hadli karin ma aha meel rabisal iyo faataxa oo isagoo la baryahay meel loogu soo saarayna male nidaamka hadda socdoo shariifka wax ku wada anigu kuma qanacsanay anigu waxaan ku qanacsanaa maanta dowladnimada yar aan haysana ilaahay ka soko waxaa keenay mala zanaawi iyo cabdullaahi yuusuf oo ogaa labadoodiba ninkaan raaxeeyaha in la karbaasho maha iyo salaad salaad cali jeere allaha u naxariista maxamed dheere iyo geedi oo ogaa ninkaan in la karbaasho ma ahe rabbi sal iyo faataxa ilaahay ka baqnin iyo soomaalinimo iyo sariig midna inuusan lahayn shariif xasan midda aan ku diidana waa nin walaalkayga isku meel kasoo jeedna oo anaa isdhaqaano boqol mar aan ka sheekay caruurtiisa everday soo bacdo aan wada xiriirnaa midda aan ka diidana waa mid uu shaqayn karin waayo ninkaan fartuu yaqaanaan ogahay awoodda uu sheegaayana asagaa sheegtaay markuu isirka uu sheeganaa xataa isku imaadaan aniga awood meeshaan dhulkan soomaalida ugu barwaaqasan labadan webi laguma joogin faataxa nin nidaam iyo kala dambeyn intaasoo boqortooye ah kasoo talin jirta aan ahay boqortooyadan axmed yus ninka la yidhaahda axmed yuusuf oo Aad- kelladii ayaa noo talin aad- jirtay aad aad loo ma- Wa- waa- aad loo mahadsan tahay Eh, waa ku siinayaa shaarifka ugu dambeeyaan ku siin doonaa aad loo mahadsan tahay barnaamijkeena gabagab ku socon- ku socdaa hal su-aal baan weydiin doonaa eh, raaxeeye su-aal kalena waxaan weydiin doonaa mirifle kadibna barnaamijka waan soo xiri doonaa su-aashaan ugu dambeysana waxaan isku dayaa inay tahay su-aal eh, xal iyo isku soo dhawaansho ah Eh, raaxeeye soo dhawo waxaan rabaa inaan su-aal ku weydiiyo gobolkan eh, shabeellaha hoose waad ku nooshahay south west waxaad sheegtay inaad ka sahay beel degan kamid a beelaha degan ee, ee, maamul goboleedkaas kamid ah Een, dadka soomaaliyeedna xilliga hadda lagu jiro labada kun iyo toddoba iyo tobanka een, waxaa la rabaa in xal la gaaro nabad laga shaqeeyo hore loo socdo Een, eedo badan baa lagaa tirsanaya marka laga hadlayo gobolka shabeelle iyo dadka deegaankaasi ku nool oo kasoo jeeda kuwo badan baa ku dhegeysanaya oo aan mirifla ahayn oo deegaankaasi kasoo jeeda sidee bay suurtagal ku tahay in nabadgelyo la helo kow inaad gobolkaas ku noolaatid oo ka shaqaysatid labo dadku inay kala nabad galaan deegaankuna uu mataqaana hore u socdo saddex daqiiqaan ku siinaya ku socdo
inaa yar waa mahadsan tahay inaa yar dee horta nabadda iyo maaragtay in la wada noolaado gobolkuna uu dego dadkuna ay walaal noqdaan oo gacmaha iskasaan oo la shaqaysto nabadna lagu wada noolaado cid diidan ma jirto cid diidi kartaana ma lahan waana wax iska international ahoo ee adduunka looga dhaqmo Ee, gobolkan hadda ee, maamulka horta waxaa xukuma south west Ee, dowladdii federaalkana waa joogtaa oo dalka xukunta dalka dhan mas-uul ka ah Ee, anigu gobolkan haddaan dhibaato ku hayo oo maaragtay ee, asaa sheegaysa de wax badan layga tabanayo dee waxaa miiska soo saari doona dowladdii federaalka iyo maamulka south west oo aniga iyo midflana xukumo oo sharif xasan uu hogaaminayo laakiin meesha waxaa moodaa waxyaalo badan oo nimankaa afka duuban iyo qabaa'ilo ay suubiyaan in aanay dhinacayga maaragta loo soo riixo oo loo soo dego markii loo moogtahay wixii xunba xaawa leh la- maaragtay baa meesha ka socota laakiin eh, waxaan rabaa kaloo in maaragta su-aasha uga jawaabaya walaalle nabadda anagu haddaan nahay beesha anu waan ka soo jeedo iyo guud ahaan intaba diyaar baan u nahay dowladda federaalka baana hawshaas wada ee dowladda south west baa hawshaa wada annaguna waa ku taageerina dadka meesha shabeellaha hoose degana waa dad walaalo ah oo aan isgalnay oo xidid iyo xegaala nahay nabadna in lagu noolaado diyaar baa loo yahay broseskuna wax walbana cunugu markuu dhasho ee hore kama guguurto horena kama ordo wax walbana step by step siduu murifa u sheegay ayay ku soconayaan waxaa kaloo soo harta wuxuu leeyahay ninkaa uu ku soo celiyaa Ee, ninkaa ilaa iyo wuxuu tegey ee, meesha ugu dambaysa ay isha raaskadeyni haddana meeshu ka joogo niyo hortay waxaa rabaa tusaale yar ku tuso dalka ingiriiska eh, great britain east africa iyo bariga africa iyo central africa baa saa xukumi jiray haddana waxaa rabtaa in london kusoo aruray great kusoo aruray marka anigu dadkan ha- awal waxaa raadinaya waxay awood siyaasadeed iyo bawr siyaasadeed ma aha indhul iyo xoolo iyo maaragtay waxa awood baa raadinaya awooddiina hadday socon weysay dadka inaa xorriyad siiyo dhulkooda ay ku soo laabtaan nabad ku noolaadaan aniguna meeshii aan ka imid aan ku soo aruuro oo wax iska international oo ingiriiska iyo maraykanka waa waddanka waa adduunka o dhan bay xukumi jireen haddana meesha ka joogaan waad garanaysaa marka su-aashaasi gebagabadeeda waxa weeyaan walaal karbaash buu ka dhawaajiyey Um, horta karbaash waa anigu cid baan ka soo jeeda waa la garanayaa mariflan xaafadda uu kasoo jeeda waa la garanaya markii hore ummadda soomaaliyeedna aniga asaga waana wataqaana anigu waxaan kasoo sheekay war haddii soomaali wax tahayna meesha aan ka ahaa haddii burbur noqotona meesha aan ka ahaa haddii awood noqotona meesha intiiba miiskaan soo saaray marifle intaasoo kale miis ma soo saaran awood ma ma sana- sanado ma sheegan cabdullahi ciise oo kale ma usan sheegan awood ma usan sheegan baawar ma usan sheegan toddoba sana baa anuu xukumayay baay iyo bakool iyo shabeellada hoose caydiid markuu dhintana caruurtiisii way ka soo darto waxay yidhahdeen aabba hadduu dhintay dadka faraha laga qaad maalintaasuu xorriye qaata mirifle inuu iladooda marka mirifle oo aniga dood ila su-aalsado wallaahi bilaan usa istaahilin laakiin saaxiibkay waa soo dhaweynayaa laakiin ninka anu waxaan ahay mirifle gaalkacyo ku ahay gaalkacyo aan ku ahay meel waxaa jirta laba kaam oo saddex iyo tobankood digil iyo mirifle ka soo jeedaan oo anigu aan ku biilo oo kaararka ku siiyo xamar baa waxaa uga furan tahay saddex iyo toban kaad oo anigu aan ku biilo oo kaararka aan ku siiyo Wa- wa- wa- awoodda wa- awoodda hadda awoodda hadda south west oo dhaqaalaha baa anigu bixiyaa oo gacanta ku haya waa maasanta waa ka aad baa umahadsan tahay eh, raaxaye Eh, miriflo soo dhow waxaa rabaa inaan hal su-aal ku weydiiyo inkasta oo barnaamijkii su-aasha gabagabada ee saaxiibkii dibka kululeyay saddex daqiiqaan rabaa inaan ku siiyo Een, gobolkan iyo deegaankan eh, uu ka taliya maamulka south west dabcan dad badan oo soomaaliyeed baa degan Eh, ninka la yidhaahdo eh, raaxeeyana ama xoogha ku yimaado ama si kale ha ku yimaado ama mooryaan ha ahaado ama madax hore ha ka ahaan jireen Eh, waxaynu isla qiraynaa inuu xilliga haatan la joogo uu meeshaasi degan yahay Een, adiguna waxaad tahay awoodda koowaad ee deegaanka iyo madaxda maamulka Een, sidee bay suurtagal ku noqonaysaa in dadku raalli iska wada noqdo deegaanka lagu wada noolaado adigu aad madaxdii ahaatid amnika dalkana aad deegaankana aad sugtid raaxeeye iyo adiguna isfahantaan horena aynu u soconno kusoo dhawow saddex daqiiqo horta horta waad mahadsan tahay yow anigu eridan ka soo jeeda iyo dadkan aniga aan ka soo jeeda midna niyahow ma diidan isla noolashaha wax wadaaga soomaalinimada islaamnimada dad ka soo horjeeda ma nihin raaxay hadduu yahay nin wax lala wadaagi kara gobolka mudug uu kasoo jeedaa adigoo jaamac yar aad isku degaan aad tihiin adaad maaragtay maanta xal u raadin lahaa ama adigaa kugu soo darsan ama adiga ku darsan adaa xal la heli lahaa raaxeeye sidaad og tahay sida adiga iskaga fogeysay oo maxaa la yidhahda iskaga takoortay oo aad u dhigatay siliga maraykanka oo kan derbiga uu sheegaya u dhisatay in laga dhista maayo horta xal gobolka shabeellada hoose male raaxaye jaanis badan baa las horta maanta waa ku faraxsanahay inuu qirto inuu soo jabay uu yidhahdo waan soo jabay ilaa ay waladeyo waan joogay waa laysoo jibi sida ingiriiska uu yidhi maxaa la yidhahda london ay ku hareen meel shabeellada hoosena ku hari mayso waa lagaa saarayaa waxaa kuu soo haray xalka gobolkan niyow dadka deegaanka degan marka realitiga laga hadlo dadka originalka ah oo deegaanka degan niyow waxba iskuma diidan way is ogol yihiin waxaa maar loo laayahay oo laga daalay xal kale aan loo hayninoo xalkan uu yahay maar oo ina caddaysteen odayaashoodan ay sheegeen oo yidhahdeen meeshaan maar baan ku qabsanay maar ha lanoogu saara xalka meesha jira waa kaas shariif xasan waktigiisa wuu dhammaanayaa maalinku shariif xasan waktigiisa uu dhamaado the right people oo raggaan afgaran kara oo ay yimaadaan macnaha maalinkaasa horta xal loogu raadina xal loogu qaadaya mideeda kale arrintan uu leeyahay baydhabo waa kasoo tagnay baydhabo kama soo tagna faataxana lagaagama soo saara ilaa hubkaaga yomanan haada waxaa loo sameeyey maxaa la yidhahdaa ii sheeg museum baa loo sameeya oo lagu daawadaa carruurta la baraa oo la tusaa hubkaaga meesha ala joogtay wixii lagaa soo qabsaday inaad faataxa ugu soo bixin adoo b m iyo maxaa la yidhahdaa kaara aramati hubka waddanka oo dhan wata anoo kaarabin wata inaan kaa soo cersado waad og tahay marka horta qofka raganimadiisa iyo dadnimadiisa inaad qirto way fiicnaan lahayd oo faataxa iyo rabbi salli inaan meesha lagaaga soo saarin taas horta inaad ogaatid waxaa kuu soo haray arrintan guud ahaan xaaladda maxaa la yidhahda aad weydiisay xalka niyow xalka wuu soo dhow yahay wayna dhammaanaysaa maxaa la yidhahdaa wax badan filimaan badan baa soo gubtay nimankan maxaa la yidhahdaa al-shabaab iyo qolooyinkan oo maxaa la yidhahdaa maleeshiyaadka iyo nimankan hormuud oo ganacsatada waxaan oo dhan wararkooda step step dawladda iyo annagu waan is ognahay wax badan baa fiilooyin badan baa maal maalin kastaba la furfuraa marka sida ugu dhaqsiyaha badan dadkan ummaddan deegaankaas degan ilaahayna wuu u nasteexayn doonaa hiridiiro fiican iyo ifafaalo fiican iyo wax badan oo qurux badan baa niyo soo muuqda insha allah wayna dhammaanaysaa